إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ganacsato soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka koonfur afrika dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka la baxay somalilan iyo kuwa s c khaatumo ayaa shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheikh uu xaalad xun ku wado dalka beesha tun ee qaybteeda degta walaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hogaaminaya shareecada islaamka dowladda shiinaha ayaa dil toogashaha ku fulisay nin loo haystay inuu dilay dad shacab ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaara u taalay halka loo yaqaano jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa kuwii isbaarada u taalay ganacsato soomaali ah ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka koonfur afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay dilo loo geystay laba ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku nool gudaha dalkaas dilkan ayaa si gaara ugu dhacay xaafad ka tirsan filibi oo ka mid ah degmooyinka hoostaga magaalada kibton waxaana ninkan soomaaliga halkaasi ku beegsaday kooxo huwaysan oo burcad afrikaan ah dilka koowaad ayaa waxaa loo geystay cabdulaahi cilmi cawaale oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika wararku waxay sheegayaan in dilku u dhacay xilli uu cabdulaahi kusii jeeday goobtiisa shaqo sida ay soo xaqiijiyeen ila waradiyo soomaali ah dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba maalmood ka hor ay burcad afrikaan ay dhaawac daran u geysteen haweenay soomaaliha oo lagu magacaabo saado taas oo ugu dambeyn u geeriyootay dhaawacii soo gaaray dilalka bareerka iyo kuwa qarsoodigaha loo geysanayo dadka soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya dhowaan ayahayd markii sidan oo kale dil iyo dhaawac loo geystay laba ka mid ah ganacsatada soomaalida ku nool dalkaas dagaal u dhexeeya ciidamada ah maamulka la baxay somalilan iyo kuwa s c khaatumo ayaa shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey guluf colaadeed iyo isku ciidan urursi uu ka socday gobolkan ayaa ugu dambayn sababtay in halkaas uu dagaal ka qarxo diriirtan oo ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa si gaar ah kaga dhacday deegaanka guumeys ee gobolkaasi balse ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkan ka soo gaaray labada dhinac bulshada ku dhaqan goobaha ay dhaqdhaqaaqyada ciidan ka socdaan ayaa welwel ka muujiyey colaadan iyagoo sidoo kale cabsi ka qaba in dagaalkan uu ku baaho goobo hor leh oo gobolka ah xiisad ka dhalatay dagaalkan mar kale halkaasi dib uga bilowday ayaa weli ka taagan deegaanka waxaana suuragal ah inay mar kale isku dhacaan labada ciidan dhowaan ayay ahayd mar labadan maamul ay ku dagaalameen magaalada ceerigaabo isku soo wada duubo maamulka isku magacaabay somalilan islamarkaana ka arrimiya gobolka ayaa ku guuldaraystay wax ka qabashada colaadan in muddo ahba ka taagan mandiqadan iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheikh uu xaalad xun ku wado dalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar
maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu eedeymo ugu jeediyey xasan sheikh oo ah madaxa dowladda federaalka farmaajo ayaa sheegay in xasan uu doonayo inuu qabto doorasho uu keligiisa maamulayo wax tixgelin ahna uusan u haynin dadka iyo dalka farmaajo ayaa xasan sheekh uu baaqay inuu talada dhexda soo dhigo islamarkaana uu iska daayo keligii talisnimada waxa uuna dhanka kale sheegay inaysan dhici karin doorasho ay ka maqan yihiin madaxda maamul goboleedyada xilli madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada uu ka dhexeeyo khilaaf siyaasadeed kii ugu xumaa abid wax kabedel dastuur qabasho doorasho oo aysan qayb ka ahayn maamulada puntland jubbaland iyo hormuudka siyaasadda dalka waxaa keliya ee lagu fasiri karo waa in hoggaanka talada hayo uusan wax tixgelin ah u haynin wadajirka iyo midnimada dalka mas-uuliyaddii qaran ee loo doortayna uu damiciisa gaarka ah ka hormariyey masaalixdii guud sida lagu sheegay qoraalka uu soo saaray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo farmaajo qoraalkan uu soo saaray maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka uu shaaciyey inay furan tahay diiwaangelinta ururada siyaasadda
beesha tunni qaybtooda degta walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hogaaminaya shareecada islaamka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka jubbada dhexe oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tunni kuwaasi oo iskaga yimid gobolada shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda ayay beesha tunni qeybtooda dega jubbada dhexe waxay ku doorteen nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka nabadoonka ay beesha dooratay ayaa lagu magacaabaa aadan cali xuseen suldaanka guud beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir oo munaasabadda ka hadlay ayaa akhriyey bayaan ay soo saartay beesha tunni beeshu inay wax gorgortan ah ka gelaynin ayna ka tanaasulaynin ku dhaqanka shareecada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii xasan garguurta iyo axmed madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shareecada islaamka koob iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hoggaaminayo xasan garguurte labiyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa in etoobiyada xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyeed saddex iyo toban beeshu waxay ka tacsiyadeynaysaa istishaadkii waalil walaayaad sheekheenna sheekh maxamed mire jaamac waxayna caddaynaysaa in ay u aari doonto insha allah munaasabadda sidoo kale waxaa kelmad ka soo jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoo la dardaarmay beesha qof walba oo beeshaan ka dhashoo qaangaaroo caaqilah rag iyo dumarba halhayskiina inuu noqdo ayanqusu diinu waana xayun inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miyaa ilaahay diinkiisu nusqaamaya waxaan rabnaa sidoo kaleeta bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa ee haddana lagu dul akhriye nimayowna aad ka dhabaysaan oo meel marisaan nabadoonka gobolka jubbada dhexe ay u dooratay beesha tunne aadan cali xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha uu kitaabka ku hogaamin doono isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan beesha waxaan u ballanqaadayaa intii ilaahay subxaanau wa tacaala uu ka dhigay maarata garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hogaamiyo aan tadbiiqinno waxaan idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii samca iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaanii wax kala soconayaan wax aan wadi kala ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hogaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqinno diyaar ma u nahay ballan miya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qowlakum awajruu bih innahu caliim baadi suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakfaa kolley beelay ilma adeerey aniga waxaa waajib igu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa hogaamiya odayaal dhaqan oo ku shaqeeya kitaabka allah kana shaqeeya danaha iyo masaalixda beelaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shiinaha ayaa dil toogashaha ku fuliyey nin loo haystay inuu dilay dad shacab ah ninkan dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa la sheegay inuu dilay soddon iyo shan qof oo shacab ahaa kadib markii uu gaari jeersiiyey dad isugu soo baxay garoon lagu ciyaaro weerarkan ayaana dhacay bishii nofembar ee sanadkiina dhaafay kaasoona noqday kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalkaas muddo tobannaan sano ah fuliyaha weerarka oo ah nin lixdan laba jir ah ayaa lagu fuliyey dilka toogashada ah isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale nin lagu toogtay dalka shiinaha kadib markii siddeed qof uu ku dilay weerar tooreyn ah kaasoo dhacay bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan wargaynta